faragelinta shisheeye way jirtaa ka sokeen markay musuqmaasuqu noqoto waxaas danaha laleeyahay in musuqmaasuq gasho markaas waaba waaba wadanka dhaawaca gaara baarlamankeena horaa uga hadalnay mar walbana in wadan kale oo wadan farageliyo waxyaalaha adduunka ka dhaca waayo waa waa iska dhici kartaa laakiin faragelintu waa inaysan saameyn kugu yeelan waa inaysan wadanka saameyn ku yeelan waa inaysan dadka soomaalida ama habarna ahaato ama xukuumada ahaato go-aanada u gaarayo ee hogaanka wadanka hayo waa inaysan saameyn ku yeelan faragelintu waa ilaahay mahadiis runtii aadaa loo walaacsanaa shacabka soomaaliyeed aada u walaacsanaa maxaa yeele faragelintu waa muuqatay muxuu ahaa qaabkii ku socotana waa muuqatay dadku waa welwel annaga laftirkeena xildhibaanada waa welwelna maxaa yeelay wadan runtii dhib badan kasoo baxayaan nahay meelo badan ayaan ayaan mataqaanaa ka nugulnahay in muxuu ahaa faragelin siyaasadda ay soo gasho waa dhibaato